duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo aasinba waxyaabaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya ayaa si kulul kaga hadashay maleeshiyaad la sheegay inay ka soo horjeedaan doorashada dalka faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xaafad ka tirsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose arag hubaysan ayaa kufsiya dil u geystay hooyo soomaaliyeed oo ku sugnayd duleedka magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku soo dhigto rag kufsi ka geystay kaam ku yaalla duleedka magaalada muqdisho rar kala duwan ayaa laga helayaa toogasho ka dhacday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo howlgallo ka soconaya gudaha magaaladaasi diyaargarowga doorashada kuraasta xildhibaanada baarlamanka maamulka koonfur galbeed ayaa laga dareemayaa degmada baraawe ee xarunta gobolka shabeellaha hoose xabsi xoogan ayaa mar kale laga qabaa in dagaal xoogan uu ka qarxo deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxgaradka gobolka hiiraan ayaa fariin ku aadan xasiloonnida dalka u diray hoggaanka mucaaradka iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka hirshabeelle hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa dib uga laabtay magaalada baydhabo si dardarna muranka waa si uu u dardargeeyo muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo ay ciidamada dowladda ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka torotobo oo dhowaan ay dowladdu gacanta kula wareegtay wararka dibadda duhurnimadkan simbayd inaysana waxaa ka mid ah kooxda xuquuqda aadanaha ayaa si xun u cambaaraysay xukun ay fulisay dowladda israa'el iyo wadahadallada nabadda ee afghanistan iyo taalibaan oo aan weli wax xala laga gaarin waa duhurnimo talaadaha taarikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warkayaga ugu daroon iminkana iyagio fidsan xukuumadda soomaaliya ayaa si kulul kaga hadashay maleeshiyaad la sheegay inay ka soo horjeedaan doorashada dalka maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha lagu faafinayay muuqaal laga soo duubay ciidamo lagu sheegay in loo diyaarinayay kahortaga doorashada oo aan raaliga lagu ahayn oo ay ka dhacanaysa magaalada muqdisho iyo caasimada soomaaliya waxaana arrintaasi ka hadashay xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala oo qoraal soo saaray ayaa ku beeniyey inaysan jirin ciidamo ka soo horjeeda doorashada oo lagu soo bandhigay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya alcadaala ayaa sheegay in muuqaalka laga soo duubay ciidamada lagu faafiyey baraha bulshada laguna sheegay inay kaga soo horjeedaan doorasho aan raali lagu ahayn oo uu yahay mid horey laga soo duubay ciidamada dowladda oo aysan ahayn kuwa hadda lagu aflagaadeynayo laguna carqaladeynayo doorashada la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo muuqaalka maalmahan la wareejinaya ayaa lagu sheegay ciidamo kasoo horjeeda doorashada waa been abuur oo aan sal iyo raadba toona lahayn muuqaalka la isticmaalayay ma aha mid hadda la duubay ciidamada ka muuqda ma ahan ha laga fogaada ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xukuumadda waa wasaara waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale warbaahinta ayuu ugu baaqay inay iska hubiyaan wararka ay qorayaan xilli warbaahinta qaarkood ay tebisay wararka sheegay in ciidamada loo diyaariyey ka hortaga doorasho aan raali lagu ahayn ee ka dhacda muqdisho laguna soo bandhigay duleedka caasimadda ee muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee waa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar bamgacmeed ah oo lagu qaaday xaafad ku taalla magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac rag hubaysan ayaa la sheegay in bangacmeed ay ku tuureen fadhiisimo ciidanka nabad sugidda maamul goboleedka jubbaland ay ku leeyihiin isgoyska kuubo ee ka tirsan xaafadda farjanna ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi isugu tegay raggii ka dambeeyey falkaasi dad goobjoogayaal ah oo u waramay warqabadka simbe ayaa sheegay in weerarka kadib ciidanka nabad sugidda maamulka jubbaland ay fareen rasaas ay fureen rasaas dhowra iyadoo weerarkaasi ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid askari ka tirsan ciidamada uu yahay halka labada kalena ay carruur ahaayeen dhaawacyada caruurta ayaa loo qaaday isbitaalka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana goobta uu falku ka dhacayo xaafado ku keedsan howlgalka ka bilaabay ciidanka booliiska maamul goboleedka jubbaland islamarkaana ay ku raadinayeen raggii bangacmeedkaasi duuray weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga maamulka jubbaland oo ku saabsan howlgalkii la sameeyey iyadoo dad badan lasoo qabqabtay weerarkii ka dhacay xaafadda farjano ee gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose rag hubaysan ayaa kufsi iyo dil ka geystay duleedka magaalada muqdisho dhanka kalena dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta kusoo dhigto rag kufsi ka geystay kaam ku yaala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cumar abuukar xaaji aadan ayaa qaadadhigaya faahfaahin ayaa kasoo baxaya howlgallo sacdihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda dadka barakacyaasha ah islamarkaana ku jira xiriirka barakacyaal ee ku yaala deegaanka garas baalley ayaa xilligan wajahaya xaalado kala duwan oo isugu jira cuniyari caafimaad daro hoy la-aan iyo sidoo kale mararka qaar loo geysanayo dhibaatooyin ay ka mid yihiin kufsi iyo sidoo kale jirdil maamadan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ku jira kaamankaas xilli ay la hadashay idaacaddan simba ayaa waxa ay ka warbixisay dhacdo habeennimadii xalay ka dhacday deegaanka garas baalley islamarkaana ay ka dhacday kaam ka mid ah kaamamka halkaasi ku yaala islamarkaana lagu kufsaday gabar islamarkaana sida ay sheegtay ay kufsadeen rag wata bariiska ciidanka dowladda oo ilaa iyo haatan aan la kala garan in ay yihiin ciidan ka amar qaata dowladda iyo in kale walaalow meeshay wax ka dhaceen waa bilaadka magaalada muqdisho waaye ma garas deegaanka ay wax ka dhaceen waxaa la yidhahdaa garas baalley nawaaxiga jaamacadda shabelle meeshay wax ka dhaceen waxa waxa markay wax dhaceen waxay ahayd saaka waa berigii bay ahayd oo xilligii salaada laga soo baxay ahayd sagaalkii saac oo habeennimay ahayd walaalow waxay ahaayeen rag hubaysan oo saddex nina oo maaskaraata ah oo gaari dowladdu leedahay wata iyo nin darawalka ka afartaas nin bay ahayd waxay yimaadeen xero dad barakacayaala degan yahay nin naafo ah oo guri ku jira guriga ugu soo galeen albaabkay ku jabiyeen weribay dhagta ka saareen naagtiisii ogtiifta oo xaamilay guriga ka kaxaysteen ninkii baa walaal kasoo daba cararay wuxuu yidhi xaaskay xaggaa u wadaan waxaa la yidhi waan ku dilaynaa haddaad soo istaagto fariiso guriga dabadiisa meel ay ninku geliyen qori bay dhagta ka saareen ma istaakartad bay yidhahdeen ninku waa cabsaday waa aamuse qof naafo ahna wuu ahaa meeshii baa lagu celiyey naagtiisina waa ay kaxaysteen waxay la aadeen meel adiga kaamka aan ka dheerayn bay intay geysteen bay halkaas bay fuulmo ugu bilaabeen ma garat waa ay faraxumeeyeen qof yani ay hadda maaragtay xaamilo oo sideed bilood hadda u dhamaatay bay ahaayeen oo iska sakaraada intay foorarso dheheen bay bartaas ay maaragtay ay qaarka dambe ay maaragtay naagnimo ahaan uga isticmaalayeen ma garata walaal waa gartay dhibka horta noocaas oo u dhacay kadib darawalkii nimankaas gaariga u waday iyo nimankii ciidanka ahaa ayaa meesha ku diriray dadku waa ay cabsadeen waa ay dirireen waxay ku yidhaahdeen anigu taliya howlgal baa ii sheegtay howlgalkaad ii sheegtayna ma aha wuu yidhi in dad masaakiina oo dhibaataysan oo qaxooti ah in dad dumar inta laga soo kaxaysto hooyo laba naflaha inta lagu fuulo maanan ogeyn intaas markay arrinta marayso darawalkii gaariga watay waxaa amar lagu siiyey inuu gaariga dego ouna ka soo degin oo gaariga ku dhex jiro inuu cararo ka baqay yani bahasha ay fashil ku noqoto waxaa lagu amray darawalkii gaariga gaariga kama soo degi kartid baali damiyaana la yidhi ma garan isagii meesha ku waardiyeeyeen laba nin oo iyaga kamidaana islaantii bay aadeen gabadha waxaa fuulay waa laba nin markay gabadhu meesha waa la ceejiyey waa la mer xaamil kaskaas markii la arkay inay dhacdayna waa ay ka soo carareen gaarigooday fuuleen wayna dhaqaaqeen iyagoo weliba doodaya oo darawalkii gaariga iyaga isku dhacsan ayay nimanku dhaqaaqeen saakii markii waagu beriyey oo iskiinka soo galay waagoo la arkay in carradu ay iskiin tahayna maamadii waa la qaaday soo siray meel la yidhahda walaalow loo qaaday hadda gurigaa lagu soo celiyey waa qof iska dhibaataysan daawaa la soo siiyey dadkii arkoo dhan waa ay yaabeen nabar baa qabanaya waa qof tacdaanoo meesha iska yaalla walaalo xaaladda gabadhaasi dhibaatada loo geystay ma aha walaalow xaalad qurux badan ma aha weriyaal baa tihiin waad imaan kartaan waad arki kartaan meesha ay ku nool yihiin iyo noloshoodana waad arki kartaan waa nin naafo ah oo gurigiisa dhex jooga oo naaftiisii agjiifa oo xaamilo tahay oo laga kaxaystay oo qori dhagka laga saaray waayo walaalle maa wax nolol hadda la sheega reerkaasi ma haystaan waa reer dhibkaas xalay loo geystay nin naagtiisa lagu horfuulay oo qori dhagka laga saaray oo xaamilo tahay waayo walaalle meesha dhib xun baa ka dhacay wallaahi ilaa hadda dad nala soo xiriira ma jiro laakiin deegaanka dadka degan oo dhan waa ay ka warqabaan in dib meeshaan ka dhacay waa la maqlay qof aan maqlayna ma jirto degmada lafteeda kale waa ay maqashay riboodka degmada waa la gaarsiiyey cid taleefon laga qabatayna mala jirtaba laakiin degmada waa ay maqashay in meeshaanu shir ka dhacay waa la maqlay guddoomiye waaxeedyaha xitaa maqlay yaa walaal wax noo yimid male wax noo yimid male laakiin guddoomiye waaxeedyada aagga ka taliyo dhan waa ay maqleen dadka deegaanka ku noolna inta badana waa ay maqleen in qof xalay halkaa lagu faraxumeeyo hooyo ah sagaal bilood xaamilo ah xalay rag waxaasoo dhan waa laga warqabaa walaal dowladda soomaaliya waxaan baaq oo u dirayaa dadka dhibaatadaas geysanaya ee sheeganaya inay dowladda kamid yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya kaasatan qolada amniga ku shaqa leh arrimaha noocaasa ee dadka barakacayaasha ee dhibaataysan ee deegaamadii ay ku noolaayeen walaalow naflacaari ka soo cararay ee nafsadooda meeshay ku badbaadsan lahay ee yimid ee haddana lagu dhibaataynayo deegaanada ee hadda ay ku sugan yihiin in dadkaas falkaas xalay ugu xunaadeysta in nalaga qabto oo dowladda soomaaliya ay timaado iyo meeshii dhibka ka dhacay ay arkaan baan codsanayna walaal iyo qofkii hooyada ah oo dhibkaa loo diray inta badan barkacyaasha ku jira kaamamka ku yaala deegaanka garas baaley ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada qaar dhibaatooyin kala duwan iyadoona haatan ay soo badanayaan xaaladaha bani aadamnimo ee ka jira kaamamka halkaasi ku yaala
garadka gobolka hiiraan ayaa fariin ku aadan xisloonida gobolka u diray waa hogaanka mucaaradka iyo weliba mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa maamulka hirshabelle zakariya xasan ayaa faahfaahinaya muddooyinkii dambe xaaladda maamulka hirshabeelle ayaa ahayd mid la dalaacisa khilaaf iyo kala aragti duwanaan siyaasadeed banaanbaxyo salka ku haya dhinacyada isku marala siyaasadda waxaa sidoo kale jiray sagaalkii bishan in garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyn ay ka degeen ciidamada haramcad kuwaas oo dowladda federaalk soomaaliya geysay magaalada beledweyn waxaana ciidamadaasi gaaray magaalada beledweyn ka dhashay hadalheen fara badan kuwaasi oo dadka qaar ay soo dhoweeyeen halka dadka qaarna ay qabaan aragti ka duwan midaasi nabadoon maxamed yacquub isxaaq oo ka mid a nabadoonada gobolka hiiraan oo u waramay warqabadka siinba ayaa tilmaamay in ciidamada haramcad ay dowladda federaalk soomaaliya geysay magaalada beledweyn ay yihiin ciidamo soomaaliyeed islamarkaana ujeedka ugu weyn oo ay dowladdu u geysay ciidankani magaalada beledweyn ay tahay sugidda ammaanka guud ahaan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan sidoo kale nabadoon maxamed yacquub isxaaq oo hadalkiisa sii tibaaxaya ayaa carabka ku adkeeyey in wararka la isla dhexmarayo ee ah in ciidanka ay dowladda federaalk soomaaliya geysay magaalada beledweyn loo geeyay halkaasi si ay usoo qabtaan jenaraal xuud kaasi oo ah hogaamiyaha jabahad si weyn uga soo horjeeda maamulka hiiraan maamulka hirshabeelle nabadoonka ayaana si cad u sheegay in hadalkaasi ay dadka isla dhex marayaan uu yahay mid aan waxba ka jirin oo barobagando ah nabadoon maxamed yacquub isxaaq ayaa ugu dambeyn ugu baaqay maamulka hirshabeelle isagoona baaq u diray inay ka wada shaqeeyaan xasiloonida gobolka iyo weliba in hal dhinac ay kasoo wada jeestaan dhammaan maamulka iyo weliba dadka aragti ka aragtida duwan maamulkaasi
adeerkiisa watay oo haataa maalintii baanabaxay wax qabanqaabiyeen dadkii maamulka oo xoogaa cabsoobiyo kuwii horoordayna xoogaa la herheriyay waa jirtaa xuudka weli waaji waa cadiwaano reer hiiraane nin ehelkiisa ku dhex jiro oo magaalada gees ka degan waayo oo baanka buuraha meel ka degan waayo nin hadda oo xoog watana ma aha ninka meesha madaxweyne ku-xigeenka oo meesha joogana ehelayihiin gudoomiyaha gobolka ehelayihiin wax badan oo lagu xiirina oo baadirayo ixtiraama waa jiraan welina lagama xuubsanin asaguna hadda waa kulle kamidyahin oo haddana mas-uul ahna sida hadda uu wax ku wadanay soconayna waa koog yahay marka culays ma jira ninkaas waa jira laakiin jabhado kale iyo khalkhal iyo wax hadda magaaladaas ka jira ma jiraan aad iyo aad insha allahu fariintaan dira waxay tahay dadka soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqaa horta fafiru ilalahi in sharaacada islaamka lagu dhaqmo ilaahayna loo laabto dunuubteena iyo dhacdhaxaasinimadeena karbaashkaa noogu dhacaha ilaahay aan u tooba keeno soomaalidoo dhan aan u faraa gaar ahaan reer hirshabeelle idinkaa mas-uuliyiin ah oo dadka u dhaarateena wuxuu ilaah idinkugu ogyahay cadaaladoo sameeya gaar ahaan nimankaan hadda reer hiiraan ceeb waxaan ugu ah reer hiiraana saa naxdooda aha waxaa iska daawo oo hal dhinac usoo wada jeestaan leenahay fariimaha saddexdaa xadiraasa
guud ahaan gobolka hiiraan xaaladiisa ayaa ah mid aan xasilooneyn iyadoona maamulkaasi uu qaabilayo khilaafyo xoogan kuwaasoo uga kala imaanaya mucaaradka maamulkaasi iyo weliba khilaafyo u dhexeeya madaxda maamulkaasi hirshabeelle
aada buu u mahadsan yahay wariyaheenna zakariya xasan oo ka waramayey xaaladihii ugu dambeeyey ee maamulka hiirshabeelle iyo weliba xaaladda kacakaran ee ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan diyaargarowga doorashada kuraasta xildhibaanada baarlamanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga dareemayaa degmada baraawe ee xarunta gobolka shabeellaha hoose faysal cabdi faarax ayaa qaado dhigaya iyadoo loo diyaargaroobayo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo horaanta sanada labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa waxaa la sheegay in deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose si aad ah loogu diyaargaroobay doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo degmada baraawe waxa ay ka mid tahay deegaanada lagu soo dooranayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana la sheegay in hadda laga dareemayo u diyaargarowga soo doorashada xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee dalku uu yeelanayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay warqabadka idaacadda simba ayaa waxa uu sheegay in aada ay ugu diyaar garoobeen in degmada baraawe ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana uu tilmaamay in dhow walba ay ka diyaar garoobeen maamulka degmada baraawe oo ay ka mid tahay sugidda amniga goobaha ay ka dhacayso doorashadu waxaana uu markaasi ugu baaqay shacabka iyo sidoo kale dadka xildoonka ahba inay u diyaar garoobaan islamarkaasna ay k- qeybtooda ka qaataan doorashada ka dhacaysa degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose
diyaar ayaan unahna doorashada baarlamaanka inay halkan ka dhacdo kuwaasta oo baarlamaanka adalka hoosleynta ka dhacdo diyaar ayaan unahna shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan iyo ciidamada qalbisida iyo dhammaan anagoo iska wada kaashahayno waxaan diyaar unahna in inta doorashada ka dhacdo amnigeedana dhowr bilood ka hor ayaan xaqiijinay oo wilaan afar bilood saddex bilood ka hor ayaan ayaan xaqiijinay madaxdeena qaranka kulli federaal iyo mid sud wafteega kulli dhammaantoodna way imaan karaan way ku qanci karaan wax oo dhibaata ma jiraan doorashada halkan way ka dhacaya insha allahu tacaala safarkeena amniga amniga waxa amniga way sugan tahay madaxweynaha soomaaliyeed ee degmada faraha ku nool waxay jecel yihiin nabadda iyo maxaa xasiloonada ayay jecel yihiin ayaga ayaa dowladda la shaqeeya shacabka iyo dhammaan shacabka oo baraaw waa shacab aad iyo aad u wanaagsan oo maanta dowladnimada iyo dadnimada iyo soomaalinimada aad ugu dheereeya ayaga ayaaba nala shaqeeyo ciidamada qalabka sida gaarika militariga booliska kulli eh, iyo maamulka degmada qaybihiisa kala duwan dhammaanteen iyo shacabkeen anoo iskaasheen aan hoosheen u wadana wax dhibaato ama problem ka jira xagga amniga ma jira doorasho walba hataa ugu weyn ka lagu qaban karaa baraaw
hadalka maamulka degmada baraawe ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili inta badan deegaanada hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga balse maamulka degmada baraawe ayaa taa bedelkeeda sheegay in amniga degmadu uu yahay mid la isku halayn karo islamarkaasna ay haatan diyaar u yihiin in doorasho ay ka dhacdo deegaanada degmada baraawe hoos yimaada gaar ahaana doorashada ama soo doorashada xildhibaanada baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee goobaha lagu qabanayo ay qeyb ka tahay degmada baraawe warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo ay ciidamada dowladda ka sameeyeen tulooyin hoostaga deegaanka torotorow oo ay dhowaan ciidamada dowladda ay la wareegeen cumar wardoon ayaa mar kale faahfaahinaya faahfaahin ayaa kasoo baxaya howlgallo sacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha hoose meelaha howlgalladan ciidamada dowladda ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah tuulooyin hoos dhaga deegaanka tooratoore la yidhahdo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo nala hadlay ayaa waxay xaqiijiyeen in howlgal burshaysan oo habeennimadii xalay ay ka fuliyeen tuulooyin hoos dhaga deegaanka tooratoorow ay kusoo qabteen shaksiyaad markaasi ay sheegeen in ay ka mid yihiin xubnaha ugu sarreeya dagaalyanada xarakada al-shabaab islamarkaana sida ay hadalka ay u dhigeen ay ku dhuumaaleysanayeen nawaaxiga deegaankaasi toorotorow waxaana saraakiisha ay sheegeen in howlgaladan ay sameeyeen ciidamada danab islamarkaana dhowaan la wareegay deegaanka toorotorow saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in howlgalada xalay ay ka sameeyeen nawaaxiga deegaankaas ay markaa qayb ka yihiin howlgalada ay kula dagaalamayaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo weli ku harsan deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaana howlgaladan xalay ciidanka dowladda ay ka sameeyeen deegaano ka mid ah gobolka gaar ahaan nawaaxiga deegaanka toorotoro uu imaanaya xilli ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa danab dugaan ay la wareegeen deegaankaasi toorotoro iyo deegaano kale oo isla deegaankaasi ku dhow
hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dib ugu laabtay magaalada baydhabo si uu u dardargeliyo muranka ka taagan doorashooyinka dalka madaxweynaha dowladgoboleedka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafdgreen oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa saakay dib ugu laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweyne madaxweyne laftigreen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkiisa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo loo diyaariyey gudaha garoonka magaalada waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sababtuu dib ugu laabtay madaxweyne laftigareen ee beedhabo ayaa waxay tahay sidii la sheegay sida la sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu bilaabi doono qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare xilli muran uu ka taagan yahay doorashada dalka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftigareen ayaa qaatay door dhexdhexaadina si loo xoojiyo tabashooyinka jira waxaana uu xiriir la sameeyey madaxda puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe kale hogaamiyaan magaalooyinka garowe iyo kismaayo laftigareen ayaa waxa uu madaxweyneyaasha kala hadlay khilaafka ka taagan doorashada iyo tabashooyinka ay qabaan waxaana madaxweyne cabdicasiis uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo dadaalada uu wado si kastaba go-aanka dhexdhexaadinta uu qaatay hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa waxa uu ku gaaray kulankii dhex maray isaga qorqoor cali guudlaawe iyo midowda musharaxiinta u haqaltaagaya xilka kursiga ugu sareeya dalka kaasi oo looga hadlay caqabadaha ku horgudban caqabadaha ku horgudban doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo guud ahaan dhegeystayaal waa nageyntaa warkii duhur oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soman ah maxamed eeq cabdulla socdaal alfaa farsameynayay cidda warka iyagu seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka-aan ku leenahay ww simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga duhur
dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah bismillahi raxmaan raxiim alla wuxuu leeyahay watacaawanu cala albira wataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan samafalka iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaanta iyo dembigana ha isugu kaalmayna dhammaan marka dadka muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay masjidka masjiduraxmaan layidhaha ay nagu saacideeyaan ay noogu kaalmeeyaan dhammaantood waxaa waaye qof walba wixii uu dhiibta uu hormarsado isaga ayaa iskale wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuh wax alla wixii aad hormarsataan adinka ayaa iskale wixii qofka uu dhiibo khayrana ilaahay wuu bedel ayuu ka siinayaa marka waxa waaye ilaahay jababkiina iyo akoonadiina fura si uu ilaahay bedel idinkaga siiyo sideedana qofka waxa waye maalin walba markii waagu beryo laba malag ayaa ilaahay soo diraa labada malag midna wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahu midkii wax bixiya bedel khayr qaba sii allah midka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafan ilaahu midkii wax haysta oon waxba bixin